الحمdu للh رب العاalمين والصلاaة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعna بma علمتna وعلمna ma ينfعna وزدna علما ينfعna ولا تجعل فيma علمتna وbالا علينا kley habeenkan waxaan ballan yar baan lahayn oo umuuro ahayd haddana waxaan yar arkaa casharkaa yar dheer caawa bal markaa habeen dambeanu yar dibdhigaynaa si aan casharku aanu intan sile adgaadhsiisay de aanu iga yar kala go-in insha allahu tacaala walow markii hore aan caawa kuba tala gashanaayo baabunahyi can tajsiis اlqabri wاlbinaai calayh adakani baabunahyi nahyinta baabkeedii weeye can tajsiis lqabri qabrigii dee in la nuuradeeyo waa inta la dhiso weliba dee nuurad iyo wax lamid ama waxa ay jisiga ama jasiga yidhaahaan waa in taas la mariyo oo la caddeeyo kolleyna dhiskiisa guud ahaanba waaba tan oo tarjamada inooguba suganto in wax lagu dhiso taas nahintii la iskaba nahiyey iyo walbinaaya caleyhi dhiskii wax korkiisa laguba dhisaya ayuu baab yahay laftiga tajsiiska xadiidku inoogu iman doonaa xdثna abubكر بن abي شhيبة qال xdثna xفص بن غyاs عن بن jurayج عن abي الزبير عن jابir qال أنه qاl kle abي الزبيr jabirkan uu ka warinayo waa jabir بن cabd للahi صxaabigii shahيirka dee jabir صxaabi hadii la idlaaqo waa isaga kan la idlaaqaya abي الزبيrna hore koley waan kasoo yar hadhadalay oo de waxyaalihii ay culimadu kuba sheegeen waxa kaba mida in tdliis laguba yaqaano laakiin bal tadriiskiisa maanta halkan wax barari ma jiro oo xadiidka riwaayada tan ka dambaysaaba dee samaaciisa ay noogu sugan tahay halkan cani ha kuba sugnaateen wuxuu uhi jaabir ibn cabdillaahi nahaa rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay uu nahiyey an yujasasa alqabru qabrigii in jasi la mariyo bal jiimta farxadeeda waatay qoloyin doortaan kuwana kasraday door doortaan qasiga dambena waa inoola mid waa qabrigii inta la dhiso la caddeeyo oo la nuuradeeyo taas kolley taa uu nahiyey wa an yuqcada calayhi in korkiisa lagu fadhiistana rasuulki ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu nahiyey wa an yubna calayhi in wax laga dul dhisana rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh u nahiye وxadaثnii haarun ibn cabdillaahi qala xadaثna xajaaj bnu muحamadi xa وxadaثnii mحamed bn raafici qala xadaثna cabdالraزaq jamiiعa can ibni jurayj macna cabdالraزaq ibn hamaam iyo xajaaj ibn muحamed almisisi almisisi alacwar labadooduba xadiidka ibnu jurayj bay ka wariyeen oo markii horebana inoogu sugnaa sanadka qaala wuxuu yihi markaa ibnu jurayj akhbaranii abuzubayri oo waa kan samaaciisuu caddeeyey ibnu jurayj uu abaazubayr kaba maqlay annahu samica jaabira bna cabdillaahi inuu maqlay jaabir bna cabdillaahi yaquulu xaal uu ku qowlayo samictu nabiya salى اllahu alayhi wasalam bimilih waa xadiidkii horeynu kaba soo baxnay mid laba mida laftigiisii un وxadaثna yaحya بن yaحyى qal أخbarna ismاعيل بن culayةa عan أyuba عan abi الزbayr عan jabiri qal أnhu qaal nuhiya waa la nahiyey can تaqsiis الqburi alqasana waa aljs ama anuura un marka waa caddayn qabrigii de waa isagoo la dhisay bal waxa weeyaan taasna jasi ama qasa la mariyo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh u nahy alxadiidka kolley laba arrimood baa inoogu wada sugan midi waxa weeyaan waa fadhiisiga qabriga lagu dul fadhiisanayo kaasi baabka kan ka dambeeya ayaabu inoogu iman doonaa oon arki doonaa kolleyna sida baabka dambe inoogu imanayso fadhiisigani waa iyadoo caadi fadhiga caadigaa lagu fadhiista qabrigii qabriga xurmuu leeyahay tana iida iyo dhib baa ugu sugan ciddii bal masalan xataa inagu yaynaan dareenba qabrigan ba lahayd marka in lagu dul fadhiisto baab ka dambeeyana inooguba iman bal qolooyin wax kale ay ku fasireenna insha allahu tacaala waa inoo dambaysaa arrinka kale ee xadiidka inoogu sugani waa qabrigii oo wax lagu dul dhiso ama jasi iyo waxyaalahaas la mariyo iyadana waxaa inoogu sugan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu nahiyey nahyigana asalkiisu taxriim buu faa'iideeyaa haddaan wax ka sarfinaya oo taa kaba sarfinaya la helin halkana wax ka sarfinaya asal ahaan maba jiraan oo xadiidku wuxuu inoogu dee inoogu sugan ina tusaya in qabrigii in wax lagu dulis waxaa lagu dulisayaa ama taabuut ha noqdo ama qubad ha noqdo ama masjid lagu dulisayba haba noqotee in waxba lagu duliso qabrigii in rasuulka ilaahay inoo diido inagaba nahiye oo macnaa qabrigii marka ciiddii laguba rogo ciiddiisii baa lagu celin laakiin wax kale oo lagu duldhisaya taasi dee sida xadiidkan inooguba sugan iyo axaadiistii kale lamidka ahayd nahyigan cad baa kuba yimi oo wuxuu inoo tilmaamayaa barhkood kale ha ka cabireen barhkood tafsiil halkan ha geliyeen aan sheegi doono marka una way soo qaadeen laakiin waxa ay tahay inaanay banaaneyn taasi in wax qabrigii lagu duldhisaa cidduu doonaba qabrigan cidda lagu xabaalay haba noqoto taasi waa xadiidkatu inooguga faa'iideyn inoogu sugan tajsiiskiisuna xataa dee kol haddaan dhiskii nidhi ama jasigani ha raaca dhiskii ama iyadoo dee dhoobo iyo uxunha lagu daayo kollay bino iyo waxa lagu dul dhiso dee waxa weeyaan wax banaan maaha qurdubi baa wuxuu yidhaha raximah llahu tacaala kitaabkiisa mufhim ee mukhtasarka kitaabkan u leeyahy u kuba sharxay nahyigan laysu diiday in qubuurta wax lagu dul dhiso wajkeedu iyo tajsiiskan laysu diiday xagga qubuurta wajkeedu waxa weeye arrinkan iyo waxaa horta loola yimaadaa waa mid oo waa mubaahaat iyo isagu faham balwa-in badan iyo ziinadii adduunyo la isticmaalayo fii awali manaazil alaakhira aakhiro manaasisheedii iyo meeshii ugu horreysay mansilkii ugu horreeya aakhiro taasoo ziinadii adduunyo loo isticmaalayo arrin kalena way kuba suganto waxaa dhiskii kaba imanayo tashabuh bal dee tashabuhba maaha waa ficil laba imanayo ciddii qubuurta weyneyneysay ee caabudeysay oo laysu ekeysiiyo oo markaa dee macaanida aan sheegnay fiiradeed ayaa nahyigan markaa ay sababtiisa ama wejkiisu yahay markaan macaanidaa eegnana waxay keenaysaa culimadii iyo uu ku tagtay in nahyigani uu taxriim keenayo waxaan uu xaaraam yahay qowlkooda in halkan la xoogeeyo ayuu keenaya oo de bacd ahlicilm baa bal taas kale qowlkoodu kaba duwan yahay waana qowl damboon ishaari doono lakin de axaadiistu taas bay ku caddayn bal taasi waa xagga dhiskii waxaa jirta xadiidkan riwaayaadkiisa sida riwaayada nasaa-i wariyey iyo riwaayada tirmidiba ziyaado aan halkan inoogu sugnayn baa kuba sugan oo ah nahyin iyadana laysu diiday in qabriga korkiisa wax lagu qoro ama dee dhagaxad meesha la taagay ama looxuun ha noqoto in wax lagu qoro oo lafdi baa wuxuu xadiidka duruqdiisa kaba mida aw yuktaba calayhi waa lafdiga nasaa-iha ama an yuktaba calayha lafdiga tirmidiya laakiin waa isla mid waa ziyaado ay leeyihin in wax lagu dul qoro in wax lagu dul qoro wax dulqorkaasna dee magaciisi iyo taariikhdii uu dhintay waxyaalahaas waaba ixtimaalaysa waa mutlaq kitaab oo kale barhkood say ishaareen in dee bal masalan si aan imtihaano iman aayad qur'aaniyo sida kullu nafsin daa'iqat lmowt iyo oo qubuuraha qaarkoodba lagu arkaya in lagu qoro dee waaba aayad qur'aan oo halkan meeshii laguba qori jiray maaha wala xadiidku tukenaya mutlaq alkitaababa ay tahay waxaa jirta imaamkan xaakim raximah llahu tacaala kitaabkiisa mustadrak ayuu isaguna xadiidka ayuu soo naqliyaa xadiidka markii uu soo naqliyo ayuu haddana duruq kalu leeyahay xadiidka oo ibnu jurayj xadiidkii un xadiidkan ibnu jurayj can abi zubayr can jaabir duruq kalu leeyahy oo ibnu jurayj un lagaba wariyo dhowr dariiqa oo xadiidka adigu dee markaa laakiin meel ay isugu imanayana uu soo arooriya markaasaa wuxuu ka cabira hadihi asanidu صaxiixa walaysa alcamalu calayha waa cibaaradiisii asaniidaas ah xagga nahyiga ku timi in qabrigii wax lagu dul qoraa waa asaniid صaxiixa laakiin camalfalku korkeeda ma aha muxuu ku celiyay waa kitaabada haddama waxyaalaha kale waa qoraalka markaasaa wuxuu raaciyaa waa kitaabka mustadraga faina aimata almuslimiina min asharqi ilى اlgarbi maktubun calى qubuurihim wahuwa camalu akhada bihi اlkhalafu can اsalaf dadkii aimada ahay waa culimadii waaweyneydi ee imaamadii diinta bari iyo galbeedba min asharqi ilى اlgarbi qubuurahooda korkooda waxbaa ku qoran kal dee taarikhday dhinteen iyo magacyadoodii iyo dee quburo badan ba waktigiisiisuu sheegayo etu weliba wuxuu ka cabiray wahuwa camalun akhada bihi اlkhalafu can اsalaf waa camal dadkii dambe ay ka qaateen isagoo qarnigii afraad dee qintii ku dhaweyd buu khalafkii ka dhigaya kuwii kaba horeeyey war taasi waa cibaaradiisii dahabi ba wuxuu leeyahay kitaabkiisa mustadrak ee talkhiis kollay ma wada dhamayn oo axaadiista kama wada hadlin waxal arkaana waktiyo hore dee inuu qabto waxyaalo badan oo kolkol dhaafaa inay jiraan waxyaalo badan oo dee tan ay ka cabiraan waafaqahu dahabiy oo halkan ay kaba cabiraan oo kolkol aanu dee kaba hadlintiya u kaba aamusa ay jiraan iyadoo kolley waxyaalo ay jiraan meelo badan oo dee naqdigiisa iyo ictiraadkiisu yimaadaana way jirtaa waa cibaaradan ay kaba cabiraan ama dee markay saxiixaxaakim waafaqahu dahabiy ootay kaba cabiraan talkhiiskiisa malaha horta dee nusqooyinka qaarkood siatan haysa iyo iyadoo ay talkhiisiyeen maha kitaabkii oo dhan barkood nusqooyinkii hore isagoo kitaabku dhan yaa la socon jirtayba lakiin iyadoo de ay hadalkii un yaraay dahabi ay soo qaateen waa nusqada anigu haysa talaabo socoteen ayaa ay la socotaaba musadergo kolley dee walow aanay dhamayn kolkol waxyaalo badan oo dee bal matalan dee kolley ay iska jiraan oo kolley malaa taamiyal u baahna haddana dee waa tacaqubaad uu leeyahay muwaafaqaadtan ay kaba cabiraan oo ah ujeedada hadalkiisi uu ku celiyo hadalkii uu dahabi yihi hadalkii xaakimudi un kuba celiyo lakiin halkan muxuu yihi ma qulta daairan waa cibaarado wa dee wax kasoo qaad le ama daa'ir oo nafci leh xaakimo kumaad hadlin xaakim buu la hadlaya u leeyahay taa markaad leedahay tan walaa naclamu صaxaabiya facala dalik صaxaabi taa sameeyeyna maba ogin وإنما هو شhayء أحdثه بعض الطاaبعين فmن بعdهم وlم yبلغهم النهي waa ucudur daar lakiin arinka ad sheegaysa leedahay أئmaة المسلimiن min الشharق ilى الغربi bay waxaasi ku qoran yihin oo xadiisyadan marka laguma camalku korkeeda kuma sugna waa wax ay bacda taabiciin la yimaadeen marka hadalkiisa wuxuu yahay صaxaabadii ma jirto axadee kaba mido ama isagii ku dardaarmay ama lagu qoray taasi ma jirto bacd ataabiciin iyagaba bacd taabiciin sida musanafka mshabiye daydi jiray way jireen bacd taabiciin baa arrintan sameeyey markii dambena iyagaa lagaba qaatay oo dadka kale ay kaba qaateen walam yablughum nahyu qolooyinka waxaa samaysayna nahyiga nima gaadhin oo macnuhu yahay waxa imika daahirkii looga tegaa ma jirto arrinkana ficil dad naskii loogama tegayo oo ay taasi keenayso xataa in wax lagu qoro calaama abi da-ud iyo waa tana calaamo loo yeelo ruuxuu kuba garto waaba taase lakin qoralkii xataa wax lagu qorayay iyadana nahyiga xadiidkeenan aan hayno duruqdiisa iyo ziyaadaadkiisa ayay kuma sugantah bal hadalkaa xaakime kasoo naqlinaya qolooyinka culimada iyo ictiraad bal taasna waabay jirtaa inta xadiidkan bal xagga marka la eego tan kolley shaaficiyada agteeda xagga dhiska marka ay noqoto qubuurta la dhisayo iyadoo dee hadalla mala inoo yar waxna inooba dambeeya lakin halkan haddaan raacna way halkan bay axaadiisteedu ahayd nawawi ba raximah llahu tacaala kasoo naqlinaya inay ka cabireen tajsiis lqabri makruh wlqucuud caleyhi xaram qucuudka inoo dambeeyo fadhigani wuxuu yahay lakin tajsiiska ayuu karaha kaba cabiray istinaadki iyo itikihiina waa lamid in lagu tiirsado ama dee la jaqilaysto oo kale walow karahadu dee kolley waa saxo bacdigood waa qowlkooda lakin xadiisku siay qolooyin kaleba yidhaaheen xaramnimo ayuu keenayaa lakin wuxuu leeyahay xaggii dhiska ayuu tafsiil geliyey waana madhabku ka hadlayaa haddii meeshan ruuxa lagu xabaalay xaafad jaga uu lahaa baaba lagu xabaalay waa meel milkigiisa ahayd dee dhisku karaahu noqonaya waxay leyihin markaa tadyiiq iyo cidhiidhi iyo waxyaala kuma sugna haddii de cidhiidhi un markaan ciladii ka dhigne wain kana fi maqbarati musabalati faxaraam maqbaro de hadday mawquufo tahayna min baabi awlo weeye waa tan dadku ay caadeyseen inay ku aasaan maqbara musabala haddii cidi ay waqfiday sida kuwan xumburi oo kalena min baabi awlo ayay noqone wuxuu leeyahay in wax laga dhisaaba xaaraan bay noqonaysaayo shaafici iyo asxaabtiiba waa asxaab ashaaficiya waa arrin dee kutubta nusuustooda ay kuba timi shaafici buu markaa um kaba soo naqlinaya inuu arkay a'imadii maka oo amraya waxyaalaha la dhisaya in la dumiyo oo dee axaadiisi aynu soo marnay walaa qabra mushrifin ilaa sawaytahuna waaba tay keenaysay bal markaa waxaa jirta un lakin tafsiilkan kolley axaadiisu ma keenayso shokanna meelkiisatu kaba cabiro tafsiilkan dee wax daliilo tilmaamayo kala qaadkaasi axaadiitani waxay keenayaan ama meeshiisa haba noqoto waayo de markay noqoto weyneyn qabri la weyneeye ama fidno lagu fidoobo taas hadday musabalo tahayo ay u dheer tahay ruuxu wuxuu ku leeyahy intaa laga aasaye meel dhanoo loo soo dayro iyo isagoo dhagxaan loogu soo warjay xaquma laha intaa dee qabrigiisa ayuunbuu meeshan xaq uleeyahy inta kale dadkiibu ula simanya dadka ani ka wada dhexaysay haddii lagu waqfay marka intaas mooye wax kaloo ziyaado oo la qaadan karo oo ruuxii maba banaanaanayso bal taa hadday tadiiqu ilahayn lakin de arrintii kale iftitaanka iyo noocaa tacdiimeed iyo kuwa weyneyn jiroo la shabahayo ciladii wax caamay noqonaysaayo qabri iyo ama meel uu ruuxu leeyahay iyo meeshii musabalada iyo meeshii mawquufada da caam yeelayso bal waxaan leenahay kolle axaadiisu siday inoo keenaysa waa cumuumka iyo nahyi caam ah baab nahyi can اljuluusi calى اlqabri wالsalaati calayh nahyintii buu u baab yahay fadhigii can iljuluusi fadhigii cala alqabri qabri korkii lagu dul fadhiisanayey la iskaba nahiyiya wasalaati calayhi in salaad lagu tukado ama loo tukado waxada xaggiisa loo tukadaan ujeedaa waxadaanii zuhayr bnu xarbin qaale xadaanaa jariirun can suhayrin can abihi can abi hurayrata dadkuna waddadaynu soo wada aragnay uun qaala anahu qaal abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay baa yihi laan yajlisa inuu fadhiisto axadukum axadkiin calaa jamratin xabad dhuxula uu ku dul fadhiisto oo fatuxriqa min alixraaq ay gubto hiyaabahu dharkiisa ay gubto oo fatakhlusa markay dharkii dhamaysee dharkii gubto ay gaadho ilaa jildii haraggiisa ay gaadho oo isagiina ay gubto ayaa khayrun lahu uga khayr badan min an yajlisa inuu ku dul fadhiisto calaa qabrin qabri manaa isaga oo dee dhuxul ku fadhiiso oo dhuxultaas markay dharkiisii uu gubto dabadeed jidhkiisii ay gaadho de waa gubanaya isagiiba ama meeshii bay gubaysaa taas baa u dhaanta uga fiican oo uga khayr badan macnaa u dhaanta weeyo ugaha uga fiican inuu qabri ku dul fadhiisto waxadaanah qutaybat bnu saciidin qaala xadaanaa cabdulcaziiz yani darawardiyaxa waxadaanihi camru inaaqidu qaala xadaanaa abu axmed azubeyriyu maxamed ibn cabdillaahi markaas oo zubayrna waa nisbada ay zubayr buu kuba gelaya waa nin reer bani asad ama zubayr ibnu cawaamo tan baa dee zubayr lakiin waa nin dambe oo asxaabtii sufyaan iyo kaba mid ahaa tan qaala xadaanaa sufyaanu kilaahuma can suhayrin hadda cabdulcaziiz darawardi iyo sufyaanu thawri labadooduba sanadka horena ka caalisan kan ayaa can suhayrin bay ka wariyeen suhayr ibn abi saalix oo xadiidka inooguma sugnaa بhdا waa سناadkii hore w عن أbيه عن أbي هريرaةa نحو بhdا الاسناaد نحو xadيiثka mid laba mid oo xagge mna laba mid ah وxadثnي علي بن حجر السعدي قال xadثnا الوليد بن مسلم عن بن جابر عن بصر بن عبaيد اللahi عن واصلة عن أbي مرسد الغنوي قال قال أنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم xagga sanadka waliid ibnu muslima dimashqi caalimkii macruufkaa tadliis badan haba lahaado waa taas ibnu jaabirna waxay noo soo socda dariiqa labaad cabdiraxmaan ibnu yaziid waana ninkaasoo magaciisa la yidhaha cabdiraxmaan ibnu yaziid ibnu jaabiro waa nin atbaacu taabiciintii raggoodii ugu waaweynaa kamid oo siqoo reer shaamo horeba kitaabka aynoogu soo aynu ku soo marray ama busr ibnu cubaydillaah waa nin taabicioo weyn weeye oo adu waa taabici baan ujeedaa mama weyna waa taabicin dabaqadii zuhri iyo waana nin siqoo caabid ahaayo musr ibn cubaydillahi alxadrami shami taas weeye laakiin kitaabkeenan axaadiistiisu kuma badna xadiidkan aan hayno iyo xadiis dambe oo meel dambe oo kitaabka qaybihiisa dambe adugu ma kala barhkiisa marka la weydaarto ayaa adigu uu ku leeyahay kitaabkeena lakiin waa nin siqaa abu idris alkhawlaanna hore inuu soo marro waa nin dee markaas balme horta ta hore sanadka hore wasila bn asqac buu kaba warinaya busr bn cubaydillahi wasilana abu marsad marka waa laba saxaabi baa isku xigo wasilat bn asqacna waa saxaabi ayn horeba usoo maray abu marsad alghanawina axaadiidiisu aad bay u yar tahay kitaabkeenana xadiidkan keliyuu kuba leeyahay laakiin waa nin saxaabiya oo magaciisa sida qolooyinkiina sharaxaysaba ugu sugan kanaz baa la yidhaha kanaz ibn xusein ibn marka ayaa la yidhaha ibn yarbuc صaxiixa muslimna xadiidkan un buu ku leeyahay bal taasba wey kolle kutubta musalaxana waa qaarkood ayaa waxay inankiisan loogu kunyoodee mersed la yidhaahna waa صaxaabi waxaana nawowi kitaabkiisa irshaad oo abubakr ibn abi daud kaga soo naqliya waa kitaabka musalaxa inaanay jirin oon la garanahayn cid صaxaabadii rasuulka kaba mid ah oo laba nin oo isdhalay oo dagaalkii beder wada joogay marsad iyo inankii abu marsad iyo inankiisa marsad mooye ama marsad iyo aabihii mooye taas buu yidhaahaa waa abu markaa kolley nawowi lakin hadalka isagu ma lehe abubakr bin abi daud ayuu kaba soo naqliya xataa suyuudi hadalkaa nawowi isagoo nadminaya ayaa alfiyadiisa uu ku yidhaahaa annawo annawowi taaso ma curifa man shahida shahida bedran waay adigu malabaydkii kala maqanya waxaa macnihiisu ahoon lama garanayo ruuxi isagu xaadiray beder oo isaga iyo waalidkii ama inankiisu ay wada xaadireen ilaa martada isagiiy waalidkii bu leeyahy man shahida bedran maca alwaalidi ilaa martadaha taas bayd beder isaga iyo waalidkii isaga marsad mooye oo macnaa marsad imdamirta walow hadalka aanu lahayn oo nawi haw tiiriyo mala dee hadal ka horreeyey ahayd oo mala daahirku u ahaa in dee cidka ninkii ka horreeye loo tiiriyo markaasaa suyuudi baa wuxuu kordhiyaa baqawi isagoo kasoo naqlinaya baqawina maaha saaxibu sharxi sunne waa nin ka horreeya oo ninkan mucjamu saxaabaa leh ayaa wuxuu sheegaa inuu ziyaadiyey macna bn yaziid ibn اlaknas oo ninkii baabka ugu horeeyay riyaad الsaalixiin bala kamaa naweyta markaasoo ya yaziidu das adiguna macna waxaad qaata waa qolada macna bn yaziid ibn اlaknas buu idhahaa saddexdoodaas baa la idhahaa ma uu ziyaadiyey oo wada joogay oo dee wlbaqawiyu wlbaqawiyu zaada ana macna waabahu wajadahu bilmacnaayo bal waxaan leenahay kolley waa miiso haddii aan tan kala sugnaanin ay leeyihiin qoyskan iyo bal waa ninkaasi lakin xadiidkan buu leeyahay muxuu yihi markaa saxaabigaasi qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayh wasalam laa tajlisuu ha fadhiisanina calى اlqubuuri xabaalaha korkooda baabkaan siraacinaya axaadiistiisa waayo macnaha mid ah xabaalaha korkooda ha ku fadhiisanina walaa tusalluu ha tukanina ilayha qubuurta xaggeedana ha u tukanina maha salaadii janaaso taa waynu soo maray qabriga korkiisa in lagu tukanayo waa salaadihii kale oo qabri xaggii isagu qibladiinsa qibladiina yahay ha u tukanina qabrigii وxadaثna xaسن بن الربيع الbjrي qال xadaثna بن المبارك عن cبدالرحمن بن يزيد عن بصر بن عbayd اللhi عن أbي إdrيس إdrيس الkhولاني عن واثلة بن الأسقع عن أbي mrسd الغنوي qال أنه qال سندka in yar u fiirsada wa xadيiثkii hore un waa dريqu leeyahay oo labaad markii hore eg snadka inta dambe cali بن xujrin wuxuu ka warinaya wlid بن mسلم dريqii hore waliid ibnu muslimna wuxuu ka wariyey ibnu jaabir maantana ibnu jaabir baa sanadkan dambe inoogu sugan laakiin ina jaabir waa cabdiraxmaan ibnu yaziid ibnu jaabira waxaa ka warinaya imaamkii weynaa ibnu lmubaarak intaa weeye marka laakiin labadii sanad farqa udhaxeeya kii hore muxuu ahaa can busr bni cubaydillaahi can wasilata can abi marsadin ilghanawiyi oo markaa busr bni cubaydillaahi saxaabiga wasilat bnu lasqac buu ka warinayey صaxaabigaasna صaxaabi kale oo abumarsad الغanawi lakiin sanadkan labaad maxaa jira can bصr bn cubaydالlahi can abi idris الkhawlaniyi can wasilata bn اasqع can abi marsad الغanawiyi marka waxaan aragnaa bصr bn cubaydالlahi iyo wasilo maanta in loo dhaxeeyo oo abu idris الkhawlani oo nin waktigii rasuulka dhashay xunayn waktigeedii buu dhashaa la idhaah de waxa weeyaan lakin waa min kibaari taabiciin oo saxaabadii waaweynena wax ka wariyeen reer shamna caalimku abudarda markuu dhintay dabadeed caalimkoodu inuu ahaaba isagu ahaaye abu idris alkhawlan nin caabidana weeye caydullah ninkaasaa u dhaxeeya bal xadiidkana muslim kol hadduu labadoodii bay noo soo dhigtay waxaa arrintu ay tahay isagu ma iskuma cilaynayo inuu labada dariiqba agtiisa uu ku sugayo oo markaa deeta waxaan ku xambaaraynaa haddaan eegno sida dee muslim usoo dhigtay muslim bni cubaydillaahi inuu markii hore dee abu idriis alkhawlani kaba maqlay oo waasilo uga soo naqliyay wasilana dee axaadiis kaleu ka maqlayba waa jiraa uu soo gaadhayo waxbuu kaba wariyaa marka uu dib ula kulmay waasila uu waasilo kaba wariyo labada dariiqba markaa ay sugan yihiin laakiin kutubta musalaxa iyo kutubtan iyagu cilasha kolley arrintaa ka duwan baa ku sugan oo de muqadimada ibnu salax kolley xataa kuwii ka yaryaraaba way soo naqlinayaan halkan markay joogaan baabkan ama tarjamada ay udhigtaan almazid fi muttasil asaniid waa cunwaan waana nooc anwaacda xadiidka kaba mid ah kolley waxay had iyo goor isqaabilaan oo kolba kala raajaxayo mooye ka kale dee wixii lagu cileeya almursal alkhafyi ama almarasil alkhafiya mursal alkhafya almazid fi muttasil asanid labadooda kolba ka la raajax yeelo oo haddii iminka ziyaadada la raajax yeelo ayaa dariiqa hore o kale la odhan karaa waaba dee irsaal khafya kuba sugan haddii ka kale la raajax yeelona dariiqana almazid fi muttasil asanid lagaba dhigayo lakin bal waxaan leenahay almasjid fi muttasil asaniid musalax muqadimadiisa kolley xataa taysuru musalax iyo dhamaana waa kuway kaba soo naqlinayeen waxaan leeyahay kitaabkii asalkaa baan eegaya xadiidkan waxay kuba tiriyaan in sanadkan ziyaada ay ku sugan tahay oo abu idris alkhawlani halkan ziyaado yahay ama waham iyo qalad dhacay ay tahay qaladkuna waxay leeyihin wuxuu ka dhacay ibnulmubaarak oo waa kaa weliid ibnu muslim oo cabdiraxmaan ibnu yaziid ibnu jaabir kaba wariyey iyo qolooyin kale may sheegin ziyaadadana abu idris alkhawlani xataa may sheegin ee waxay ahayd cabdbasr bn cubaydillah can wasila weliba duruqda qaarkoodna waxaa dhacay halkaas sama wili waxaan maqlay wasila ayaan maqlay marka waxay dhahaan bashar inkastuu xifdigiisu badan yahay cilmigiisu badan yahayna wahamyo qalad ka dhaca kama badbaadaye arrinkani maanta wuxuu ka dhacay ibnulmubaarak oo waayo dee dadkii kale een ibnulmubaarak ahayn baa sidan kuba wariyey taas bay dhahan welibana dee intaasun kuma daayaane laakiin ka kalaan inoogu sugnayna kutubta haddaa u laabantaan waham labaad bay sheegaanoo halkan kuba suganoo in muslim inooguma sugnay laakiin xadiidkan siyaalo kuwa ay kuba wariyeen marka ay mustalaxa misaalka usoo dhiganayaan ayaa waxay sheegaan inay halkan dhacday dee ibnulmubaarak can sufyaan can cabdiraxmaan ibn yaziid can bsr بn cubaydالlahi can abi idris can wasila marka laba wahan baa wada dhaco labaduba waa ziyaadaad fi mutaصil asanido waxay leeyihin thawri oo la ziyaadiye bacda بn mubaarak isaga thawri kamay dhicin ee dadkii ka sokeeyaa ziyaadiyey wahamkaasi kaba dhacay waayo dadkii say imaka xasan بn rabic iyo dadkii kaleen haynay thawri waay waxay ka wariyeen ibnmubaarak isagoo cabdiraxmaan kaba warinaya ee bal halkaasi wahamka waa man duna ibnmubaarak say dhahaan lakin halkan ba waxay ka dhigeen wahamka ibnulmubaarak inuu yahay imaamka jariirka ah lakiin muslim isagu su soo dhigtay waa iyadoo sa aan marka horeba labada dariiqood ku sheegayna lakin de waa daaraqudni iyo rag kale walow bishr ibnu khaalid in la yidhaha uu raacsan yahay ibnulmubaarak kusiisa kuba wariyey lakiin bal qolooyinkii kale waxaa la raajax yeelaa maanta inay tan tahay almazid fi muttasil asaniid abu idris sugitaankiisu waa arin xagga sanadka aan leeyahay lakin dee dariiqii kaleba waa inoo sugan yahay xadiidku sidiisa waa inoo sugan yahay haddii wax la cileeyo sanadkaa la cilaynaya muslim laakiin labadaba isagu waa kan way dhacdaayo in ruwaadiis khaasatan markuu ninka kalena soo gaadhay iyadoo horena waxbaan uga soo aragnay xadii bal waxaan aragnay xadiid nin warinayo uu laba nin ay udhaxeeyeen ninka uu ka warinayo markii dambe nin kaluu laba kulmay labadiiba uu kala saaray kolkol laba ruux ay meesha ka baxeenna waa meelo hore waan kusoo aragnay bal waxaan leeyahay waa dee tasxiix la tasxiixiyana way dhacdaa waayo sababtu inay waasilana waa soo gaadhay abu idrisna waxyaalo kale waa ka wariyaayey bal arrinka jira waxaan leeyahay labadan sanad waa taasoo waana waxaa dee kutubtii musalaxa barhkooda ciddii xusuusanay aan kuba soo aragnay waxa weeyaan waana tan mithaalkii muxuu yihi bal xadiidku ama xadiidku waa inoo saxiix si kastaba samictu rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquul laa tusaluu ha tukanina ilى اlqubuuri xagga xabaalaha ha u tukanina walaa tajlisuu ha fadhiisanina calayha korkeeda ha ku fadhiisanina marka xadiidku laba arrimood baa inoogu wada sugan ama waa laba qaybood midi waa aljuluusu calى اlqabr baabkii horena way inooguba sugnayd wa an yuqcada calayh xadiidkii abi hureyre kaba soo baxnayna laan yajlisa axadukum calaa jamratin waa tan inooguba sugan xadiidkanna waa tan inooguba sugan walaa tajlisuu calayhayo bal waxaa inoogu sugan axaadiistaas nahyin rasuulka ilaahay inaga nahiyayuu inoo diidayo qabri kolkii in la dul fadhiisto fadhiisigana culimada qaarkood walow dee aan xataa maalikiyada qowlka ay kaba soo naqlin imaam malik ruwaad dadkii wax ka wariyay asxaabtiisa ay ku kala duwan yihin bacd alculamaa ba halkan waxay kuba tegeen kolle xanafiyadna malaaba qaar baa qowlkoodu qaba inay juluuskan juluus khaasa ku fasireen oo in loo fadhiisto la dul fadhiisto kaadi ama saxaro lala dul fadhiisto taas baa ay nahyigan kuba fasireen oy kaba dhigeen waa qucuudkii xadas bay yidhaaheen in bal markaa kolleyna malaa bacd asaxaaba oo la arkay iyagoo iska dul fadhiistay bal taa ama ku tiirsadayna qowlkooy ku xoogeeyeen lakin imaam nawwi raximah llahu tacaala halkan wuxuu leeyahayba ta'wiilka caynkaasi wa ta'wiilu daciifu aw bail waa ta'wiil daciifa ama baila waxaa halkan loo jeedaa fadhiga caadiga in lagu fadhiisto xadiid kalaaba ah inuu qabri intuu ku tiirsaday uu rasuulka ilah yihi laa tu'di markaa saaxib alqabri ha dhibin waxa weeyaan qabriga saaxibkiisa oo kale waxay leeyihin waxayna tusayay inaan arrinku ahayn qucuud lilxadath ee juluuskii kale yahay xadiidkan abi hurayra ee ah ruux axad idinka idinka mida hadduu jamro ku fadhiisto fatuxriqa siyaaba fatakhlusa ilaa jildi ayaaba isna dee tan kale ayuu daahir ku yahay oo macnuhu waxa weeye hadda bal jamaahiir alculamaa qowlkood weeye axaadiisna waytay keenayso in axaadiisan kala duwaniye waxa ay tahay in qabri lagu dul fadhiisto dee haddii lagu jiifsado bal matalan taasi nahyigan baa yimi xagga maritaanka xataa dee xadiidkaa hore abu zubayr riwaayadkiisa qaarkood ba waa an tuudaa waana nooci karaam qabrigii la karaameynayo in lagu dul joogsadaba taas oo ruuxii manduuxaadu ka helayo dee isagii inuu uqastama hataa inta uu iska dhawri karo haddii xataa dee isagoo qabri dhex galay meel uu maro iyo waxwaaye un mooyaan iyadoo qabriba dee markaa meeshii xaaskii oo ku socda un mooye in xataa lagu dul joogsado nafteeda nahyigu waa yimi in la dul fadhiisana dee nahyigan imika axaadiisan aanayno bal markaa waxaan leenahay axaadiisan barhkood wax kale ha kuba awileenbe waa fadhigii caadiga kan kale isagu dee wuu kaba sii daran yahay arrinta labaad ee nooguba sugan xadiiskana waa in qabri xaggii loo tukado qabrigu in salaadii janaasa waa wax laga soo reebayo laakiin salaadihii kale dee qabri korkii lagu tukaday iyo inuu qibladaada noqdo xaggiisa loo tukadayba bal taasi waa kollay nahyigan baa kuba yimi way jiraan culimada qaarkood kolley qubuurtii balaa nooc nijaaseed iyo filasho nijaasiya waxyaala ciladii intay kaba dhigeen qubuurtii bal in qubuur lasoo faqayo dheecaankii iyo wixii iyo kaba dee dhacay iyo ciiddii iskuba darsantay oo ruuxu ku dul tukado oo kale iyo inay mid aan dee waxa weeyaan faqnayn ay tahay waxyaala kala qaaday inuu wax iska dul dhigay iyo in kale oo bal matalan ciladii najaase kaba dhigay oo la arkaana sida dee shaaficiyada qowlkooda ama dee bal aqooshooda iyo awjuhdooda mid kaba mid ah lakiin axaadiistay keenayso waa nooc bal shaafici ba akrahu an yucadaba makhluuq xataa yujcala qabruhu masiya makhaafata alfitnati caleyh bal adigu in qabrigii uu xaggii dee xaggiisii loo tukado dee bacd salaf xataa marka ay qubuurta joogaan dee way baldurki jireen naaxyo aan qubuurtii ahayn ama dee qabriga aanu xaggooda hore ahayn bay tegi jireen ay salaadooda la tegi jireen bal axaadiidatay keenaysaa iyadana waa in salaadii korkeedii lagu tukado dhexdooda lagu tukado xaggeed loo tukado iyadana kolley nahyigu waa keenaya waana axaadiisu taas dee tay daahir ku tahay wax kaloo imika ka sarfinaya arrinkaasna maba jirto waa iyada baabka waxyaalaha inoogu sugan bab salaati calى ljanaasati fi lmasjidi wuxuu u baabaysan yahay bal salaadii lagu tukanayay janaaso masjidka dhexdiisa oo macnaa waxaynu soo aragnay markii uu kuba tukanayay walow salaad gaayib ay ahayd in waxa weeye najaashi oo kale rasuulka ilaahay musalla u tegay ama uu baxayba waxaa kaloo aynu lafti soo aragnay musalla ljanais oo meel dee malaameyd kala dhigi jiro qabriga ku dhow oo laguma tukan jiray oo kale bal taasi waa mid lakiin san imaga inaga caadadeenu tahayba waya ama arrinteenu in masjidkii lasoo geliyo salaadii markaa masjidka dhexdiisii beydkii inta lasoo dhigo laguma tukado bal taas xukumkeeda iyo wixii kuba yimi uu baabkiisi yahay وxadثnي علي بن حجر السعدي وإسحاq بن إبراهيم الحنضلي ولفظ لإسحاq qال علي حdثnا وqال إسحاq أخبrnا labadoodii un baa shek keliya wada leeyihin midna xadثnaa bu yihi midna waa ina rahaweh أخbarnaa bu yihi sidii caadadiisu ay ahayd shek keliyana way wada leyihin lakin lafdiga soo socda waa lafdiga isحاaq lafdiga matigu sheegaya qال أخbarnا عبدالعزيز بن محمد وdarawardi عن عبدالواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد الحق سندka koley dee ninka marka ay noogu horeyso in la isku yar baraarujiyaa way iskaba mudan tahay khaasatan marka aanu weliba meel dambana aanu ku imanayne cabdulwaxid ibnu xamzahan iyo cabaad ibnu cabdillahi ibnu zubayr waa isu adeer koleyna labadooduba malaa imakaaba inoogu horeysa marka cabdilwaxid ibn xamsa ibn cabdillahi ibn zubayr weeye waanan xaafid ibn xajar uu kaba cabiro suu kaba cabiro laa ba'sa bihi min asadisa waa cibaaradiisii jedad laa ba'sa bihina wuxuu kaba cabiro waa saduqkii la yidhah waa nin dee xadiidkiisu martaba xaf waa siqa ama mutqin ama sabti kuwa ka cabiraya kuwa ka yar hooseeya martabada kuma xigta wn saduuq aan wax kala raacsanayn oon yahim iyo yukhdi iyo awhaam iyo waxaasi aanay raacsayn saduuq iyo laa ba'sa bihi iyaba isla martaba waa martabada siqa iyo kuma xigta un waxa weeyaan waana saadisa ujeedada waa dadkii saxaabada kuwii ugu dambeeyey way soo gaadheen laakiin arag ay arkeen uma sugnaanin oo sa waa atbaacu taabiciintii mucaasaro walow dad ay soo gaadheen oo saxaabo kuwa ay isku da ahaayeen ay arkeen ay jireenba lakiin ibnu xibbaanna siqaadkiisa kuma sheegeen bal waxaan leenahay ninkan saxiixan aan hayno xadiidkan keliyu ku leeya wax kale kuma laha adeerkii isagu waa nin iqa ah waktigii aabihii uu bilaadaas xijaaz iyo dee yeman iyo bal ciraaq iyo kaba talinayeyna ee isagu amiirkeeda ahaana isaga qaadigiisa maka ahaaba isaga qaadi ahaa marka uu xajo walow de maka ahayd haddii aanu baxayn isaga oonu xajayno aabihii dadka uu xajsiinaya dee amiirkii isagaa dadka xajsiinaya isagaana khaliifadiisa noqonayo nin maqaam weyn agtiisa kuleh ayuu ahaa lakiin kitaabkeenan xadiidkan mooye ilaa saddex xadiis oo dambena isaga uu ku leeyahay oo isaga waa nin iqaab nin baa jiro kaloo dee kitaabka kuba sugan oo ninka hore ay walaalahiinoo iqa isaguna cabad ibn xamsata ibn cabdillahi ibn zubayr la yidhaaho isaguna waa rijaasha muslimun oo cabdilwaxidkay walaalayeen laakiin ninkan ay isku magaca yihiin oo adeerkan bal markaa waa qoyskani ana caaishata wuxuu yihi markaa cabad ibn cabdillahi ibn zubayr waa nin taabici oo isagu dhexa weeye caaishana waa soo gaadhay waxna uu ka wariyaa aba kane ana caaishata caaisha amarat amartay an yumara in lala maro oo bijanaasati sacd bn abi waqaasi fi lmasjidi sacd ibn abi waqaas markuu dhintay dee baqiic baa lagu aasayey markaa janaasadiisii ama meydkiisii in masjidka lasoo mariyo taasayoo ayay amarto fatusaliya caleyhi ay ku tukato iyadu uma baxayso waa dumaro xabaalihiiba maba tegayaan gees kalena xataa haddii musala janais la dhigo waa dumarkii rasuulka ilahi yihi qarna fi buyuutikuna bal markaasoo guryahoodii kamay soo baxayn marka waxay doontay masjidkii in la keeno si ay ugu tukato marka isagana meel durugsan baa laga soo qaadayo meel caqiiq la yidhahdo aqal kaba dhistay ayuu waa dadkii iyagu markii fitadu dhacdayna kaba dheeraaday dhulkaas oo dhan oo waktigii mucaawiye u dhintay marwan baana markaa madiine joogay oo waaligeedah lakiin waa shan iyo kontonkii hijirada san habeen dhaweyd soo sheegayna isagaa ugu dambeeyay tobankii jannada loogu bishaareeyey markaasaa dhegtaa lagaga soo qaaday meel dhow dee toban maylo waa dhowr iyo toban kilomitr mala meel madiine u jirta ayaa dhegta ay raggu ku sideen sida loogu aaso baqiico markaasay tihi na soo mariya iyadiyo dumar kaleo markaa wixii ka noolaa dumarkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh fatusaliya caleyh faankara annaasu dalika dadkii baa inkiray dalika arrinkaasay caleyha in mayd masjid lasoo geliyo ee waxaa badnayd nalaa waktigoodii nalkaa musalla iyo meeshaa janaaista lagu tukado masjid in lasoo geliyo ayay qoonsadeen oo way inkireen dee kollay saxaabana waa joogeen dee taabiciinna waa joogeen faqaalat waxay tihi markii inkaarkaa ay ogaatay ma asraca ma nasiya naasu ma asraca na deg deg badana ma nasiya naasu waa dadka ilowgooda ay waxiloobayaan wixii sunno ahaa badana kaasi maada hore waa tii tacajubka ahayd ama de maadii tacajubyad ahayd weeye ama ta dambe ma asraca maada dambe waa masteriye oo dee sidaasaan ficilkaan master isaga awilaynaayo ma asraca nisyaana naasi wey waa dadka ilowgooda waxaanay noo soo socotay iyadoo le maxaa degta degta u deg deg badana inay waxaanay cilmi ulahayn un iska inkiraan iska ceebeeyaan waxaanay iyaga cilmi ulahayn riwaayadan buu inooguba socdaayoo kale ma asraca mahanasnaskale culimadeenu say dee mada tacajubiyada ku laqbeyn jireen oo de ma asraca deg maxaa ka deg deg badan ma nasiya naasu dadka ilowgooda ama intay iloobaan oo kale o de admoyso markaa maadii tacajubiyada inay dee istifaamiyo ay laqbada isu rogtay lakin de waa sidii caadada culimadeedna siday kuba laqbeyn jireen walo ad yar aad moodo dee naftu istifaamiye ahaan in lagu laqbaynayo e dee tacajub ahaan aanay ahayn arrinku waa tacajubun iyo layaab ay tan la yaabanto way ma sala marka tan dambe waa naafiyo oo deg deg badana ilowga dadku ay iloobayaan sunihii iyo wixii jiray ama ay dadkii markaa dee iyagu xifdisnaana ay ku qoonsanayaan deg deg badana ma sala ma tukan rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay calaa suhayl bni lbaydaa ama haweeneyda ama bayda la odhanaya inankeedii suhayl ilaa fi lmasjidi masjidka dhexdiisa un mooye macnaa caasha waa cilmi aada u badan bay lahaydba xifdi aada u badan bay lahayd de waana dadka axaadiistooda ay aad iyo aada u badan tahay oo dee cid waktigeedii ilaa maanta dee cid cilmiga ay lahayd lalmhi oo dumari maba jirto ragga aada badankoodiina iyadaaba dee aqoontan xifdi xadiid iyo rasuulka ilaahi si axaadiistiisa utaqaaniyo dee ugaba horeyso hore in umuuraheeda usoo maray waa ti aan bal matsalan xataa istiraakaadkeediina hore aan usoo araaragnay waxay leedahayba dadku dee ilowgoodii waa dhaksa badan yahay oo wax jiray bay dhaksa isaga iloobeen oo saasay u inkirayaane ninkaas suhayl ibnulbaydo la odhanayay rasuulkii ilaahay markii uu dhintay ninkaasi masjidkaa lasoo geliyo masjidka dhexdiisa ku tukaday markaa waa wax sunaa dee ciddii inkiraysaa marka haba inkirtee soo geliyo wey marka sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu leeyay waa sharax nawi bal dee arrinta qole tarjamadan baan kasoo naqan leh banu bayda horta waa waصfi una muslim baan ku arki doonaa wuxuu leeyahy saddex bay ahayn walaalo sahl iyo suhayl iyo safwaan la odranayay hooyadoodna albayda waa laqabkeed waa tii cadayd be sida caaishaba alxamra loo odhanaye magaceeda dacdi ayaa la odhanayay baydana waa waصfi ay leedahay lakin iyago waa niman quraysho wahab bnu rabiica oo reer bani firiya wahab bnu rabiica aabahood la odhanayay bal suhaylkan marka gaar ahaan la eego in islaamkiisu horeeyu ahaa labadii hijre xabasho loo hijroodayba waa u hijrooday makuu kusoo laabmo haddana madiine uhijro usoo hijrooday beder iyo intii ka dambeysayna ama bederna waa xaadire markii rasuulka ilaahay tabu kasoo noqday sanadii sagaalaad ayuu dhintay rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh masjidka ayuu kuba tukaday bal riwaaya inoo dambaysa labadii ilmo baydee taa marka dambaan eegi doonaa ninka labaad kuu yahay bal marka waxay leedahay taas oo xadiidku markaa muxuu daliil u yahay inay dee baanaan tahay jaa-is tahay in masjidka inta maydkii lasoo geliyo dee lagu tukado oo taas ay banaantay kolleyna waa sida de culimada intooda badani ay qabaan oo dee shaafici iyo axmed iyo ay kaba mid yihiin kolley qolooyin baa iyagu taas inkira ama lama soo gelinaya yidhaaha ee dee sunnahan wax lagaga hortagaa ma jirto xadiis abi da-uud uu wariyo man salla calaa janaasatin fi lmasjidi falaa shaya lahuna isagu sidiisuu daciif u yahay saa daraaddeed xadiisyada ta'wiil uma baahnin aan isaga awilo amaan xadiidkan aan kuba caaridno taas uma baahnin walow imaamku dhowr dee jawaabood uu sheegayo riwaayaadka qaarkoodna falaa shaya caleyhay kuba yimaadeen nusqooyin muxaqaqo oo masmuuca min abi da-uud oo xujana marka aanay kubaba sugnaanayni bal waxaan leenahay xadiidku taasi inoo faa'iideynaya haddii lasoo geliyo walow dee daahirku iyo beryaha dambe inay taasi badnayd de imakana waa tan innaga bilaadeena iyo bilaado kaleba maydka laba keeno oo lasoo geliyo xadiidkuna waa taa uu inoo faa'ideeya waxadaثani mحamed iبn xatimin qala xadaثana bahz qala xadaثana whayb qala xadaثana musa bn cuqbata ragga waan soo wada aragnay can cabdilwaxidna waa ninkii imaka markaan leynahay xadiid keliya u leeyahna de xadiidku hadduu dariiq labaad leeya ama dariiq saddexaad leeyo ninku kusoo arooro lama kala tirinayo waa xadiid keliya umaan odhanayna waayo waa kana xadiidkan dib buu ugu soo celiya ki isaga waliba intii kaba dheer عن عبد الله بن عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة أنها عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص markuu dhintay ayay أرسلت direen أزواaج النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi haweenkiisu أن ymurوu dadkii bay direen oy fareen an ymurوu inay la maraanoo bijanaasatihi janaasada sacad marka dee madiine ay soo geliyaan fi lmasih masjidka ay soo mariyaan intaanay qabriga hortegeyn ine kolley waa lagu tukaday dadkina way ku tukanayeen oo fa yusallina markaa dumarka rasuulka ilaahay ay ku tukadaan caleyh waa intii kaba noolayd dee may intoodii badnayd may noolaynba markaase ay markaa isaga ku dul tukadaan fafacaluu dadkii sidii bay sameeyeen fawqifa bihi waa lala joogsaday oo calaa xujarihina xujrooyinkoodii waa maksanadoodii oo dee masjidka dhexdiisii intii lasoo dhigayo yusallina caleyhi xaal ay kuba tukanayaan oo adbal ay ku tukadeen in dad kalena ay kula tukadeen oy jamicun kaba mid ahaayeen iyo iyagu inay keligood ku tukadeen intuba waa ixtimaalo taxadiidka inoogu suganuun waa dumarkuna inay dee jamaacadii salaadii ka qeyb geli karaan oy ku tukanayaan maydka aan loo diidayno waa kuwan kuba tukaday keligood miyay ku tukan karaanuun oo kale alarka bacd alculamaa ay leeyihin lama gooni noqonayaan keligood dee kuwana le maye waa arinku waa iska caamo iyagoo munfaridaad oo keligoodana way tukan karaan maca aljamacana way ku tukan karaan bal markaa taasoo wax maanici ma jirto sida dee xadiidkana uu kuba inoogu sugan marka wuxuu i raawiga xadiidka ukhrija bihi caaishanu kolley dee kaba waa waktigan dambe lakiin waa wakti uu soo gaadhay ba isbe ukhrija bihi waa la saaray oo min baab ljanaisa mala albaab halkaas u gaarka ahayd oo janaista lagaba bixin jiray ayaa laba saaray aladi kana ila maqaacidi maqaacida maqaaciduna waa horeynu daharaba ugu soo maray waa meelo aan masjidka kaba dheerayn oo halkay cusmaan weysadiisiiy inuu halkaa ku weysaysanayay isagoo dadka tusaya waxa weya sidii rasuulka ilahi weysaysanayaba daharaynu kuba soo maray ama weedo xaggaasaa loo bixiyey fabalaqahuna waxaa soo gaadhay dumarkii ana annaasa caabuu dalika dadku inay taa ceebeeyeen oo yidhaaheen masjidkii see loo soo geliyey mayd wa qaaluu waxay yidhaaheen waa dadkii ceebeynayay arrinkan ee ku qoonsaday maa kaanat اljanaa'isu janaa'istu may ahayn yudkalu biha lmasjida mid masjidka la geliyo may jiri jirin arrinkaas waa maxay arrinkan lalama yimi masaajida ama janaaista iyo meydka lama soo gelin jirin meydke masjidke dee halkaa musallahooda un baa la geyn jiray musala janais ama qabri ama halkaa musalla marka arrin saasay dadka yidhaaheen fabalaga dalika caaishata caaishaha warkaas uu gaadhay iyo inkaarkaasi faqaalat waxay tidhi ma asraca annaasa ilaa an yaciibuu maa laa cilma lahum bihi weye ma asraca annaasa deg deg badanaayo oo dadka maxaye ilaa an yaciibuu deg deg badana ilaa an yaciibuu inay ceebeeyaan maa laa cilma lahum bihi waxaanay cilmi ulahayn inay ceebeeyaan dadku u deg deg badan ah waa tacajubkii un adaadaama ma asraca annaasa maxaa udeg deg badan oo dadka uga deg deg badan ilaa an yaciibo labadii culimaden caadu calayna waxay nagu ceebeeyeen an yumara in lala maro oo bijanaasatin fi masjidi janaazo in masjidka lasoo geliyo oo lala soo maraayay nagu ceebeynayaan wamaa sallaa rasuul llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahina kuma tukan calaa suhayl ibni baydaa markii hore ibn lbaydaai baan aqriyayna imakana ibna baydaa lakinna markaa hore al baa gashay weeye ashii baa deeta keentay in dee ficlu ismigii malaya munsarif noqdo inuu sarfino haddii kale waayo fain yudaf aw yati bacda al srif min amrid manaa haddii la idaafeeyo ama al dabadeed u yimaado khalaas de waa la sarfinaya culayski culayskiiya fiqalkii ma jiraan loo diidayayba in sarfiga ama imaka waa sidiisi calaa suhayl ibni baydaa ila fi jawfi lmasjidi masjidka dhexdiisa un mooye meel kaleba rasuulka ilaahi qabriga kumuu tukan musala janais lama geyn masjidkaa la keenay halkaasuu rasuulka ilaahay isagoo dadkii kalena ay la joogaan ayuu kuma tukaday waxadaanii haarun bn cabdillaahi wamaxamed bn raaficin walafd bn raaficin qaala xadaana bn abi fudaykin maxamed ibn ismaaciil horeynu usoo maray ibn muslim ibn abi fudayk sheekadii shaaficiya baabu kaga mid yahay قال أخبرنا الضحاك يعني بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة عائشة لما توفي markuu wafaaday sacd بن abi waqaasin ruuxdiisii la qabtay u dhintay ayay qaala tihi iyadna kalay sanado yaroo kooban bay kaba dambaysayba isaga waxay tihi udkuluu bihi masjid masjidka lasoo gala xataa usaliya aleyh si ka yusaliya aleyh si aan ugu tukado faunkira dalika aleyha arrinkii baa lagu inkiray faqaalat waxay tidhi wallahi laqad sallaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam calaqnay baydaaa haweeneydaa cadayd dacdi la odhanayay labadeedii inan fi lmasjidi masjidka dhexdiisa ayuun buu rasuulkii ilaahay ku tukaday isku waktina mayne laba waqti bay kala ahayd suhaylin wa akhiihi suhayl iyo walaalkii markii hore suhayl waa ta aan soo aragnay tarjamadiisana waa tan aan soo sheegnay labadinay walaalayiin oo kalena waa taa marka horeba imaamnawi sharaxa inoogu dhigto safwan iyo sahal la odhanayay halkan sahal bay ku fasireen oo sahalkuna kolley islaamkiisu waa horeeyey laakiin se muuqata muu daahirsan intii maka la joogay ma daahirsane islaamkiisu waa horeeyey bal arrin weyna dee kutubta siirada iyo waa ama taariikhda way usoo naqliyaanoo waxabu ah markii ay nimankii quraysheed muqaadacadii iyo cunaqabatayntii adkay dee rasuulkii ilaahay iyo aalkiisi iyo dadkii ay kuma soo rogeen ay waraaqdiina qoreen ay kacbada ay dhexdeeda sudheenba muddo waa taasay lagu rafaadey dhibta badanna dadkii lagu cunaqabataynayo waa rasuulka ilahay aalkii iyo dee ciddii xataa iyagu sida dee mualib reer bani cabdimualib iyo reer mualib waxaan abilahab ahayn way wada raaceen xataa kuwoodii aan islaamkayna xamiyay u raaceen oo dhibtaa badanna ay qabsatay waatii niman badan oo niman adigu dhowr ahay oo quraysh ahaa oo arrintii dee ay dhibsaday ayaa isu tegay oo bal waxay dee iyagii ku kulmeen si loo baabin lahaa ama saxiifadaa loo googoy loo googoyn lahaa marka raggan ninka isu keenay wuxuu ahaaye wada maray sahalkan buu ahaa ninkan ay walaalo ahaayeen sahl ibnu bayda ama sahl ibnu wahab isagaa mid kasta u tego yihi war dadkaa miyaa ku raali noqoteen isagoo nin reerku ay dhaleen kaba bilaabay inay saasun labadaa reer ku baaba-aanba ee mid kastaaba hebel iyo inala socday iyo hebel baan ku haya hebel shantii de waa kuii kulmay deeta de siyarta inooguma sugnayd iska dabamare saxiifadii halkaas bal markaa isagu ragga hadlay kolley kumuu jirine lakin waa ninkii maray ee isu keenay raggan oo xataa dee abu daalibo shicirkiisii in ragga isaga iyo ragganba uu kuba xusay marka waxaana la yidhaha markii beder loo soo baxayey quraysh uu soo raaco dadkii dee isqariin iyo kuri kuma soo baxay rag reer bani markaa cabdimualib haba waa ku jireen iye markii uu soo baxay dadkii la qabtay buu kaba mid ahaayo cabdillahi bni mascuud baa waxaa la yidhaha u markhaati furooyini isagoo tukanayaan arkay waa intii maka la joogay isagoo meel kas dadka iska qarinaya isagoo tukanaya waan arkay markaasaa isaga la sii daayo adigu kolley madiino ku dhintay oo markaa ninku kaas weeye sahl qaala muslimun muslim ba wuxuu yihi suhayl bnu dacdin wahuwa bnu lbaydaai umuhu baydaa waa dee suhaylkan ina dacyo lakin dee siaan soo sheegnay dacdi waa magaceediiba albaydana waa laqabkeedi ama sifo ay leedahay ee aabahood wahbi baa la odhanayey suhaylkan iyo dee raggan ay walaal ahaayeen xadiidka wixii inoogu sugnaa waa sheegnay laakiin sanadkan dambe inoogu dambeeyey ayaa culimada qaar dee waxay iska jirtay imaamkan daraquni la yidhaayo kitaab dhan buu leeyahy o tatabuc laba yidhaaho oo ku tatabucay waxyaalaha dee uu leeyahy may eh ama uu dee muslim iyo taas iyo bal axaadiian kolkol aanu ku waafaqayn tasxiixooda ama asaaniidooda qaarkood kolley alilzaam watatabuc way isla madbaceyeen ilzaamka axaadiisu soo arooriya waa kuwa ugu jeedo shardigoodii way gaarsineedo inay soo saaraan ba hedo uu ilzaaminayo daba kitaabka tatabuc isagaa la maadbaceeyey ninkan dee doctorka rabic almadkhali la yidhaha baana taxqiiqiisa iyo kolley taas ba lahaa oo kitaabka waa kitaaba buuca bal markaa waxaa daraqniba asaaniidii uu isdiraaga kula yimi buu kani kaba mid yahay oo wuxuu leeyahy ninkan aan hayne daxaak ibnu cusmaan la yidhaaho xadiidka inoo warinaya sanadka dambe haddi xadiidka ma aha ee waa sanadkan waxa isdiraag ku yahay daxaak ibnu cusmaankan laba nin oo xaafid ah waa imaam malik iyo majishuun oo isna caalim ahaa labadoodaas baa ku khilaafay san uu kuba wariyo iyagu maxay wariyeen can abi nadri an caaishata mursalan mursalnimadna wuxuu wadaa kolley irsaal inqidac dhammaanteed oo inqidac haddaan eegno si khaaska ahayd oo ujeedada abu salamat bn cabdiraxmaan may sheegin e abu nadri oo caisho ka warinaya de abu nadrina caisho ma soo gaadin markaa inqidaacasaa jira muslim lakiin daxaak ibnu cusmaan baa isagu sidan ku wariyey lakin sheekhu wuxuu raximah llahu taala waxaa kaloo leeyahay daxaak can abi nadr can abi bakr bn cabdiraxmaan lagu wariyeyna uu jiraa lakin kaasna ma sugne mursalnimadun baa waxaa sugan sanadkan ah ama inqidaaca ujeeda caaisha iyo abanadri dhexdooda oo isagu kolley waa ka jawaabaya wuxuu leeyahay arrinkani waa nin hiqaa ziyaadadii weeye ziyaadadiisuna waa maqbulo ee ruux hadduu xafiday kii iloobay isagaa xujo ku noqonaya bal lakin arrinka waxaa jira kolley idlaaqa maasan horeba usoo sheegnay ama kutubulmusalaxna aimada qaarkood ay ku bayaamiyeen macnuu kolley tarjiix baa loo baahdaa maantana daxaak ibnu cuhmaan raggan kale nin u dhigmaya maaho bal dee nin la yidhaaho waa siqo ma ahaba waa nin saduuq un laba yidhaho ama xasan alxadiis u noqonayo raggaa yesa umaba dhigmi kare xataa haddaan dee bal markaas saa qolada kale aan qaadano xadiidku dariiqii hore eenu kuma sugnayn arrintaasi ayuu inoogu saxiix yahay mutasila iyo labadii dariiqo hore kani waxa weeya waa cilo ama istidraag sanadkan kusugan un muslimna isagu taa cilada cilo ahaan uma arag waa cilo sanadkan un kuma sugan wax kale ma jirto xadiidka waa inoo sugan yahy macnaha xadiidkana hore inuu soo aragnay bab ma yuqaalu cinda dukuuli اlquburi waducaa ila ahliha bal wixii la odhanayey cinda dukuuli اlquburi xabaalaha marka la gelayo iyo wducaa ila ahliha ducadii ehelkeeda loo ducaynayey taas buu baabkeedii yahay xadaثna yaحya بن yaحya التmimiي وyaحya بن أyuب وqtaybaة بن سacيidi qala yaحya بن yaحya aخbarana وqala الآkخrani xadaثna ismاعيل بن jaعفar markaa ismاعيل بن jaعfar bay saddexdooda ka wada wariyeen midna aخbarana bu yihi labada kalena xadaثna عan sharيki وhuwa بن abi nmiri عan cطاء بن yasاri عan caiشhaةa أnaha qalat bal cطاء بن yasاr waa nin taabعi o ninkii kale caalimkaa sulayman بن yasaarna ay walaalo yihiin ay walaala yihiin oo waa nin waacid ahaa iqana ah fadila lakiin horena aynu usoo aragnay ibnu abi namirna shariik ibnu cabdillahi ibnu abi namir baa la yidhaha abi namirka waa awowgii horta kitaabulimaanna waan kuba soo maray kale waa nin marka la eego xasan alxadiid martabadii ama saduuq baa taasba weeye bukhaariyo muslimna ay wax ka wariyeen lakiin meelo qaarkood xadiidkiisii alistra aynu soo maray kaas awhaam iyo aqlaad buu leeyahay muslim markaa isaga waxa uu ka badbaadayo waataynu kusoo aragnay un markuu sanadkiisii soo naqliyo xadiidkii anas ee isra faqadama ahara waza markaas waxna waa horreysiiye waxna waa dambaysiiye waa ziyaadiyo waa nuqsaamiye ujeedada si dadka kale ay kuma wariyeen intaasu kuma dhaafay lakiin bukhaari kitaabu tawxiid oo kale isagoo dhan buu soo arooriyaa ilaa toban uu kaga duwaya meelaha kale ama khada iyana waaba xasriya xaafid bn xajar fatxulbaariga lakiin sidiisa kale saduuq bu iyo waa nin baltaas ah oo sqاar taabiciin ah sharik ibn cabdillahi bn waayo sharik ibn cabdillahi nakhaacina waa jiraayo dee kolley ka yar dambeeya isagoo nin qaadi ahay oo shahiir ah isaga macruufa an caiشhata anaha qaalat kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa kulamaa markastoo kaana uu ahaado laylatu habeenkeeda la helo taanada dambe waa iska taamo min rasuulillaahi salى الlahu عalيه wasalam uga sugnaanaysay macna waa habeen kasta oo rasuulkii ilaahay habeenka uu gurigeeda joogayo isagu ah yakruj waa baxaya min akhiri leil baqac waa saas dee habeenada kala war uma hayso waa habeenkeeda ee dumarkii rasuulkuna hadduu dee sagaal habeen habeen kamida ayay noqonaysa intuu kusoo wareegaye bal inti waxa weeyaan habeen kastoo dee markii dambe sauda ay habeenka labaad siistay habeenkeedii bay sauda iyadoo ugu biirisayoo bal markaa taasna waa in ka yar baaba helaysay waxay leedahay habeen kasta oo rasuulka ilaahay gurigeeda uu habeenku joogayey ah nawbadeeda ah habeenka akhirkiisuu rasuulka ilaahay baqeec xabaalihii u bixi jiray isagoo soo siyaaranayo isagoo u ducaynayo fayaqulu wuxuu odhanayey aلsalaamu عalaykum daara qowmi muؤminiin waataakum ma tuucaduuna gada ama gada muؤjaluuna waina in shaء allahu bikum laaxiquun allahuma kfir liahli baqiic اlgarqadi saasuu odhanayay waa ducadii marka uu ruuxu xabaalaha tago ziyaaranaya ama maro uu odhanayo uu kuba salaamayo waa salaam iyo duco tamo assalaamu calaykum si dadkan oo loo salaamayo u salaamayay oo wuxuu odhanaya assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniina oo halkan kolley nasbada waa cala nidaa buu leeya laakiin shaarxan aan hayo waxaa ku sugan in mudaaf aan uu meesha xadfaya aan qadarano markaa la yidhaaho ya ahla daari ila daartu waa meeshiiyo buqcadii daar ehelkoodow ma daari qowmi maya waa qowm mu'miniina mu'miniina daartooda dadkaa dee dadkii deganaaye buqcadooda dadkaa degan oo ehelkeeda ah oo markaa mudaafkii la gooyo mudaaf ileegu meeshiisii tegay in ikhtisaas lagu nasbiyo oo la idhaha assalaamu calaykum daara qowmina suwaxan khaas helayaan dee salaamtana ulaba jeedaa daara qowmi mu'miniina qowm mu'miniina daartood de daartuna wuxuu ku leeyahay maqaabirtii bay ku dhacaysaayo meesha la degan yahay arabca almaskun sida xaafadeennan iyo daar waa la yidhaha meel khaaliya oo lagama tegona cidi deganayna waa la yidhaha dee tana waa aynay meeshoodiiba degaankoodiia guryahoodiia halkan xabaashia san baa daar loo yidh wuxuu kasoo naqlinaya khadaabi buu hadal kaba soo naqlinaya waa shadafi wayo dee nuskhadaydan inay naaqista iyo intaasi waxbuu ishaaday ujeedadu shicir buu soo qaaday meel cidlo oo la deganayn oo beri la deganaan jiro lagaba guuray iyadoo shicir ay kuma timi lafti daar laakiin beydkii baan usoo dhigan kolley waa beyd naabiqo iyo daara mayata taas kaba bilaabmay waataakuma tucmana garan karay inuu dee kitaabkayga uu kaba dhacayo in bal taasa wax la hubsan karo ee waa anshada fiihi buu ku daayay macnaa shicir buu kuba inshaaday macnaha tilmaamaya haddaba daara qowmin mu'miniina waataakum waxa idiin yimi ma tuucaduuna wixii laydinku ballan qaadayay ma kuntum tuucaduuna waa idin yimi oo wixii laydinku ballan qaadayo dee dhimasho iyo wixii dhimashada raacayay bee qabri ama rawda ha noqda min riyaad اljana ama xufra min xifar الnaar waa nooc sawaabkii ama ciqaabtii kamid oo loo soo dedejinayo qabriga ay ku helayaan baa jirta waxba markaa uma baahni haddaan saa ku fasirano inaan idhaahno dee waxa weeyaan un imaka mudaaric bay meeshii maadiga laga cabiray litaxaquq alwuquuc ama wixii soo socday wax xaadira lagaba dhigo taasaa loo yidhi o de kol haddii ay dhinteen kolley qabrigii nooc jazihii kaba mida oo ama ha noqdo dee jaze sawaab haba noqdo ama wax kale haba noqdee way hayaanba iyadoo kii kala dambeeyo waataakum waxa idin yimi ma tuucaduuna wixii laydinku ballan qaadaya ma kuntum tuucaduuna wey wixii markii hore laydinku ballan qaadi jiray ayaa idin yimi hadan in aan hadan darfigan tuucaduuna un iskaga tacalujino wixii laydin laydinku ballan qaadayay berri oo de inuu berri idin helayo wax idinku soo socda uu yahay ayaa idin yimi iyo inaan muajaluuna dambeba aan ku tacalujino la yidhaaho muajaluuna antum idinku muajaluuna kuwa dee muakharuuna loo dibdhigay waa xaggii bacti iyo soo bixitaankiiyo tii kale iyo jazihii weynaaye inuu utaab noqdo gadan berri oo dee markaa qiyaama ay timaado bal taasna waa waana icraaba ay barhkood ishaareen walow dee meela qaarkood yar ishkaalo cibaaraadkoodaas ama icraabahoodaas ay leeyihin waina anagu in sha allahu rabbi hadduu iraadeeyo bikum idinka laaxiquuna kuwa idin soo haleelayaan nahay taas wey kale waxaa halkan culimadu ay soo qaadaan in sha allahu baa rasuulkii ilaahay yidhi inaan dhimanaynana shaki kuma jiro dee wixii aan markaa ama laga shakisanya amaba lama hubinayo baaba insha dhici kara aan dhici karin baaba insha allahu la yidhaah halkan waxaani way dhacaya ama ruux kasta waa dhimanaya maxaa insha allahu keenay taas halkan oo kale bal taas baaba meeshan waxa weeyaan adigu ay culimadu soo qaadaan insha allahu marka halkan kaley dhowr jawaabood bay culimadu leeyihiin mid weeyaane in taqyiidkani yahay un calaa sabiili tabaruk maaha tacliiq ma aha in waxa weeyaan in iyaga soo haleelkoodii lagu qaydayo lagu xidayo haddii ilaahay doono haddaanu dooninayn ma soo haleelayna macnuu yahay waa litabaruk iyo ilaahay qowlkiisii uu yihi walaa taqulana lishayin inii faacilu dalika gadan ila an yashaa allahu oo bal waxa weeye in un la hogaansamayo arrinku ma aha marka tacliiq maaha insha allahu waxaa kaloo bal matalan taas oo de waxaan ognahay waxaan shaki ku jirin oo xaqiiqa iyadoo qur'aanka in sha allahu lagu qayday laqad sadaqa allahu rasuulahu ru'ya bilxaq latadkhuluna almasjid alxaraama in sha allahu ilaahayna saa ku ballan qaaday waa wuxuu tusay waana ilahay balki waa geli doontaan haddana in sha allahu mashiiadaas halkaas oo kale litacliiq maaha bal taas oo kale waxaa kaloo iyada halkan bacd alculamaa waa jawaabun hadda arrinkan almashiica caida ilaa tilka turba bicayna waa jawaab kaloo iska na waadixa dee waa mashiicadu waa baabkeedii bay ku sugan tahay waanan wada dhimanaynaaye laakiin meesha gaarka ah imika baqiic buu joogay dee baqiic inuu kusoo haleelayo iyo inuu meel kale lagu aasayo wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut oo lagu fasiray ayna tudfan halka lagu aasiyo nafna ma oga halkan waa khusuusi hadi turba de haddii ilahay idhahde halkaan adii ku iman haddii kale meel kale na lagu xabaali annaga oo na lagu aasiyo marka mashiicadu taa ay tahayna bal waxa weeye iyadana waaba la yidhi ee barhkood intan macnaa cid kaba dhigayna way yidhaaheen ee bal waa umuuraha ugu yar aamsan xagga jawaabta ay tan waxa weeyaan kuba jawaabayaan waina in sha allahu bikum laaxiquuna allahuma kfir liahli baqiic algarqadi ilah marka waa arin de kolley laisweydiin karo waxaan yar xusuusada wakti aada u dheer ma weeye kolley anago de man mushaarakeyneyne laba nin oo waa nin dee walaa kutubtooda iska daalacan ba mushtari baabu haayo waktigaa jabuuti buu kaga tegay walaa axyaa iyo ama waxyaaluu daalacanayo iyuu daalacanayo xadiisku soo qaado marka nin kale oo meel wada fadhiyay ana waan la fadhiyayba ayuu soo qaado muxuu lahaa deetu yihi halkan insha allah maxaa loo yidhi isagoo lama hubo maxay tahay adigu ninka kalena jawaab ugu waayey ugu jawaabo oo kalaa taas wala ana igu cusbay lakin lamaan mushaarakeyn ayo markaa de riyaadka iyoba ama dalilfaalixiinka waaba igu cusbaa ba taas casharadana waan maray dalilfaalixiinkuna waxaan jawaaba u dhiganaya lakin de markaa la da-na baan ahay raggan meesha ku uryasayste kolba markaa maan mushaarakeyn ba lakin waa le waa ishkaal de iman kara oo tan ah oo ina insha alla lix iyo todobaatankii ba taqriban haddaan inka ba horeynba ama laga yaaba insha todobatanka ahayd waina insha allahu bikum laaxiquuna allahuma kfir liahli baqiiq alcarad waan u duceeyo ilaah u dambi dhaaf ahli baqiiq alqarad ilaahu meeshan baqiic lqarqad la yidhaaho ehelkeed oo dhan baqiicna waxa yidhaha meel kastoo muttasica baqiic baa la yidhaahaa qarqadna laakiin geed ku yaalo oo dhir weyn oo waa geed weyn oo waxay leeyihin qodax badan oo midho lahayn baa qarqadka la odhanayay meeshuu markii hore ku yaallay walow markii dambe dee geedkii markuu ka suurayna magacii uu kuba hadhay lakiin markii laftiga albaqiic loo isticmaalayo waxay leeyihin waa meel waasaca un laakiin dee waxay markan magacan lagu idlaaqayo waa inay dhir leeyahay haddii aanu dhir lahayna jirid dhir uu leeyahay taas baa deeta baqiic magacani uu yimaada de waa makaankan macruufkae saxaabada aada u badan ay kuba aasan yihiin masjidka aan kaba dheerayn ilaahw dadkooda halkan ku jira ilah u dambi dhaaf walam yuqim muu oogino macnaa ma sheegin weeye qutaybatu qutayba qawlahu ataakum qutayba xadiidka warinayo sheekyada muslimaha intan u ataakum intaas lafdiga isaga riwaayadiisa ama muu sheegin isagu intaa وxdثna harun بن سعيid بن اأyلي qال xdثna cبداللh بن وهب qال أخبrna بن jurayج عن cبداللh بن kثير بن المطلب أنh سمع محمد بن qayسi yقuل سمعت عائشaة تxadiث faqاlت xadiiku kley isaga dariiqiisa dambe waa yar dheeraan doonaa waxa ay tahay xagga snadka ninkan cabdاللh بن kaثيr بن المطلب waa inagu cusub yahay xaafid بن xajar waana nin qraysha weeye o mطلب بن abi wadaacihi macruufka ahaa ayaaba dee waxa weeyaan u awow ah xaafid بن xajarna wuxuu kaba cabiraa maqbul min asadisa ujeedadu rijaasha kitaabku dee axaadiisa qaar mutaabacay noqonayaan waaba kan dee dariiq hore iyo bal matala ziyaariya ay soo mareen durub kalena uu yeelanayaa oo markaasaa kolkol rijaal aan dee martabadii saree ruwaadda ahayn ba dee kitaabka way kusoo noqnoqdaan waa taas maqbulna isaga waa ninka axaadiistiisu ay yar tahay w xadiidkiisa looga taga aana isaga kuba sugnaanin marka cid kaloo ku raacaysaa jirto maantana mutaabacadii baa jirta bal ninkaas weeye muslimna xadiidkan buu ku leeyay sheekiisa moxamed ibnu qayso isagu nin nin hiqa ah barkood ay yidhaaheen aragti baa buu leeyahay macnaa waktigii rasuulku u dhashay ay yidhaaheen isna waa nin qurayshe xadiidkan iyo mid dambeeyo kitaabka laakiin qaybihiisa ugu dambeeya ama meelaha dambe ayuu isagu leeyahay laba xadiis buu yeelaya moxamed ibnu qays waa nin hiqa ru'yaa buu leeyahay bay barkood yidhaahaan wuxuu ninkaasi samictu caaishata tuxadiu caaishaad maqlay oo warramayso faqaalat waxay tidhi alaa uxadisuku ma idiin warramaa can inabiyi sala allahu alayh wasalam ani bal rasuulka ilaahay aniga waa arrin dee dhacday oo aniga rasuulka ilaahay nagu inagu tacalluqsan taas ma idinka warramaa qulnaa bala ay xadisiina wey ha nooga warram xa sanad labaad buu sheeku ku noqday waxadaanii man samica xajaajan ilacwara واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا بن جريج قال أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب ومنkي oo مgعiisi lainoo dhameeyey محمد بن قيس أنه قال يوما bal سندkana in yar u yar فiirsada مxوu مسلم yihi orsan oo kale umaynaan soo arage حدثني من سمع حجاجا الأعوار waxaa ii waramay nin maqlay ninkii muu magacaabay bama sheegin xajaaj alacwar nin maqlay ayaa xadiidkan aan ka maqlay ninkii maanta halkan bacd alculamaa waxay kala cabireen sanadkani waa sanad maqduuce lakin maqduuc maaha waa sanad mutasile lakin waatay odhanayeen waa mubham wa mubhamun ma fiihi raawin lam yusan si bayquniya lahaa mubhamku waa kan raawi ku sugan yahay aan la magacaabin maanta raawigii sheekiisii magacaane lakin dee duruqdii kale ayuu inooguma sugan yahay xadiidka waa kaa isagoo mutasila aynu marka hore soo aragnay taasi waa mid arrin kalena way yar jirtaano ishkaal noqonaysa xagga laqbada muxuu yihi wa lafdu lahu lafdiga inoo soo socdaa inay sanad hore xada wixii ka horreeyeyna sanad kaleu ahaaye lafdiga xajaaj baa leh marka qaala wuxuu yihi kaasi xadathana xajaaj bnu muxamed waxaa loo qaadan karaa man samica xajaajan ilacwara ayaa ii warramay walafdu lahu qaala markaa xajaaj baa yihi xadathana xajaaj bnu muxamed oo markaa xajaaj ulacwar iyo inuu xajaaj kale kasii warinaya daahirka ama cibaarada loo qaadan karaa sa ha u qaadanine waxa weeye waa xajaaj alacwar waa xajaaj ibnu muxamedun marka qaaladu maxay noqon waa almuxadisu canhu maha xajaajkane ninkii aan ka maqlay xajaaj ee aniga ii warramay ayaa muxuu yihi xadathana xajaaj bnu muxamedin markaa kan mubhamka ah ayaa qaaladan isagu lahu leeyahay kaa mubhamka ah ee xajaaj alacwar ka maqlay waxay cibaaradiisu ahayd xadathana xajaaj bnu muxamed xajaaj alacwar waa xajaaj ibnu muxamed ilmisisi xajaaj alacwarna waa isaga un marka muxuu yihi xajaaj alacwar xadathana bnu jurajin aadna naadir bay u tahay inta badan hore aynu soo aragno qaala bnu jurajin buu odhanaya waayo isago inta badan qaalo iska isticmaalaan halkan waa kan xadathana yihi abaranii cabdاlahi cabdlahiguna waa ninkii hore aynu soo maray rajul min qraish cabdالlahi ibnu kair ibn muطl ibn abi wadaca kaas baa nin qraish ah waa ninkaa weeye عن محمد بن qays بن مkrمة بن المطلب أنه qاla يوما alا أxadiثكم ma idin warama محamed بن qays baa odhanaya e ciddii la joogtay cabdالlahi iبn kair kaba mid ahaa buu ku odhanaya cani وcan umi ani iyo hooyaday bal arin dhexdayad iyo taa wax nagu tacaluqsan ma idinka sheega qaala wuxuu yihi cabdالlahi iبn kair baa odhanaya fadanana waxaan u malaynay anahu yuriidu inuu ujeedo umahu lati waladat hooyadiisii dhashay inuu ujeedo qaala markaasa wuxuu yihi waxaa odhanaya maxamed ibnu qays qaalat caaishata o de um almu'miniin weeye isaga iyo iyagaba dhamaan hooyay u tahay hooyadan ujeeday waa um almu'miniin oo caaisho wax ka warinayo iyagina waxay u qaateen inay cibaaradeedina u adeegsanaya iyadoo lahayd alaa uxadiثkum cani can inabiyi sala allahu alay waslam cani markaasa waxay uqaateen hooyadiisi isaga dhashay maxamed inay tahay waa caaisha um lmu'miniin marka wuxuu yihi qaalat caaishatu alaa uxadiثkum cani وcan rasuuli lahi salى اlahu alيه wasalam qulnaa bala xadiثiina qaala waxau yihi waxaa odhanaya moxamed qaalat waxay tidhi lama kanat laylatii habeenkaygii markay ahaatay soo gashay weeye taa ma ka dhigo alatii kana nabiyu salى اlahu alيه wasalam fiiha cindii waa markay ahaatay sugnaatay soo gashay habeenkii uu rasuulka ilaahay gurigeyga uu joogayey ayuu inqalaba soo gadoomay macnaa waa yimiba masjidsi diiri baan iskaga fasirana masjidkii baabu kaba soo noqday oo markuu yimi uu soo gadoomay u yimi ayuu fawadaca wuxuu dhigay ridaahu wuxuu dusha maradii uu kaba wanaabu iska dhigay wakhalacad calayhi labadiisii kaboodna uu saaray fawadacahumaa uu dhigay cinda rijlayhi iskamuu dheerayn halkaa lugihiisa agtoodii ayuu labadii kabood dhigay wabasada waanu kala bixiyayo daraf aysaari maradii uu guntadaa darafteediibuu calaa firaashi gogoshiisii saa u kala bixiyey qayb kaba darafteedii oo fadajaca wuu jiibsaday rasuulka ilaahi waa jiibsaday dharkiisi iyo wixii kabihiisi waa u dhow yihiin falam yalbas ma nagaanin ilaa raysamaa qadarun mooye waa qadra ma danna uu maleeyey an qadraqat iyadna jiibsatay aqalkiina iska madoobayo dee kaasi waa madow yahayba marka wuxuu intuu dhinaca dhulka ku hayay wuxuu baabay ahayd in uu u maleeyey inay seexatay rasuulka ilaahay de arrin kalaa jirta markaasoo iyar buu jiefay faakada markaasa iyadna way soo jeedaan way seexan faakada wuxuu qaatay ridaahu go-iisii ruwaydan aayar buu go-i u qaatay wanta calow uu gashaday kabihii ruwaydan waa inticaalan khafiifa wey aayar si aani utoosin iyadu isleeyayaani baraarugin oonay toosin wafataxa albaaba albaabkii buu furay fakharaja uu baxay uma ajaafahu uu xidhay albaabkii uu celiyey ruwaydan isna si aan uusan qarin aayar buu albaabkii celiyey iyadi waa tan kollay arrintu marna way iska jirtaa waxaa dhici kartay damigeeni inay kusoo dhacday guri kalu tegaya dee g guryihii kalea oo markaa baabku ku jira iyo baabkeedii waa kala dudaan maxay samaysay fajacaltu waxaan yeelay dircii waa qamiiskaygii fii ra'si madaxaygii waan gashaday wakhtamartu waan hagoogtay wataqanactu izaari labistu izaari sanawi bal a ku fasirayna baan isagama fasiraynaayo waxa weeyaan maradaydii aan gunsanaya ama googoradiiyo wixiina waan xidhay uma indalaqtu calaa isri waan ka daba baxay iyada waxay isleedahay bal halku marayo eeg rasuulka ilaahi waa socdayba meelba kuma maydhina xataa jaa albaqiica ilaa uu xabaalihii yimi faqaama wuu istaagay fadaala wuu dheereeyey alqiyaama oo isagoo ducaynayona wuu leeyahay halkan waxaaba markaa qubuurta iyo fadhiga inay du- taagnidoo loogu duceeyo ay kaba mudan tahay uma rafaca yadayhi labadiisii gacmood buu sare u qaaday halaaa maraati saddex goor markii rasuulka ilaahay ducadii t waa arin la amray waa la arkaano waktiyadii dambe rasuulka ilaahay wafaad kuba soo dhawaaday inuu yahay siuu dee reer uxudba ugu tagu dee xadiidku kuba yimi inuu salaad kuba tukaday barkoodna duca kufafasireen waa wax dambeeya ayaa uma nxarafa rasuulka ilaahayna muhimadii ma dhamaystay waa isrogay weeyaan o issoo rogay o issoo gadoomay fanxaraftu iyadna waay kama dheeraa markaasa iyaduna fanxaraftu ana fansaraftu wey faasraca rasuulka ilaahay baa tallaabadii dedejiyey faasractu ana waan dedejiyey faharwala waaba intii israace wax ka badan si wax guclayn oo kale faharwaltu ana siibaan sameeyey faaxdara u ordayba rasuulkii ilaahay faaxdartu ana waan orday axdarku cadunkii hore kaba badan fasababtu rasuulka ilaahi baan ka dheereeyeyo fadakaltu aqalkii baan galay falaysa ma ahaanin ilaa an indajac shanigu ma ahaanin iyo waktiga ilaa an indajactu inaan jiibsaday un mooye fadakala markii dee dhinacun ay dhulka dhigtay ayuunbu rasuulka ilaahi soo galay faqaala wuxu rasuulka ilaahi waa ruux soo ordayey intaa hiiraagayso nafas wadadi kaba baxayo faqaala wuxuu ihi malaki waxaa kuu sugnaaday muxuu yahay ya caaisha caaishay kale waa ismiga waa murakam tadii baa la gooyey dee labadii madhabood ee halkan jiri jirtayna way wada imanaysaa ama la icraabi jiray luqatu man yantadir iyo luqatu man laa yantadir ciddii sugaysa xarafkii maqnayd waa cidda xarafka maqan niyeysan ya caaisha ayunbuu odhan iyo luqatu man laa yantadir ku ruux xarafkii dhacay iskama iloobay oo de waa tarkiimkii de qaacidadiisii oo markaa de waxaa laga dhigaya inti baaba la icraabaya markaa ku hadsanaydo ya caaishu taasay noqon haddii ya caaisha la idhahna waa niyadii xarafkii dhacnaa baa la niyeysan yahay ama tay ka cabiraan luqatu man yantadire muxuu yihi ya caaisho xashi malaki waxaa kuu sugnaaday muxuu yihi ya caaisho caaisha xashya xaala tahay raagayso dee neef badan ay kaaba baxayso dee waa ruux soo orday layna raabiatan oo dee murtaficat albani ruuxii markan uu neefsigaa badan calooshiisa way kor noqonaysaa oo taas oo kale murtaficat albani qaalat waxay tiri qultu waxaan ilaa shay waxba ma jiraan qaala wuxu uhi rasuulka ilaahay latukbiriini laabta waa muudic lilqasam wallahi baan ku dhaartay latukbiriini waad ii sheegi aw layukbirani ladiif lkhabiir ilaah ladiifka khabiirkaa ii warami waxyibaaba ii iman oo arrintaada ii sheegi qaalat waxay tiri qultu waxay ihi ya rasuula allahi biabi anta wa umbi aabaha iyo hooyaday baan kugu furanayaa adige faakbartu warkii dhacay baan u sheegay qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay fa anti adigu asawaadu ma bidhaantii ama shaksigii aladii ra-aytu amaami ruuxan hortayda ka arkay ayaa tahay qultu waxay nacam ha falahadanii fi sadri macnaa dafaca fi sadri ama qabrigiisa dee laka zadi oo kale si wuxuu de halka alaabtii ayuu gacantiisii urursa feer oo kale ayuu iga dhuftay lahdatan lahdo awjacatii ixanuunjisay uma qaala wuxuu yihi adanati ma waxaad u malaysay iyada waa israed mala halku marayo eeg waa intaasuu xaggii kale utegaya dumarkii kale guri kale u tegaya an yaxiifa allahu calayki inuu ilaahay kugu jawr falo iyo warasuuluhu oo macnaa xayfku waa aljawr ilaahayna waxa weeye de rasuulka ilaahay waxaan ilaahay ufasixin oon u idmin lama imanayo oo waxa weeyaan de taas haddaba ilaahay iyo rasuulkiisu inay jawr laba yimaadaan oo habeenkaagii uu meel kala maro ma saasaan umalaysay qaalat waxay tidhi mahma yaktum innaasi yaclamu llahu wax kastoo ay dadku qariyaan ilaahay waa ogaanaya nacam sanawi halkan leeya nacamtu iyadu baaba leh waa se imaka halkan dee uu sheeku inoogu sharxayo oo markay hadalkan tihi mama yaktum innaasu yaclamhu llahu ayay isu nacamaysay haddana isu rumayso ha ay leedahay ha wixii ilaahay dadku ay qariyaan ba ilaahay waa ogaanaya qaala markaa rasuulka ilahay baa isagoo sababtii u sheegaya yihi faina jibriila jibriil atani waa ii yimi xiina ra'ayti markaad aragtay markaa rasuulkii ilaahay dee uu alaabta kaba gashanayo wey fanaadani uu ii dhawaaqay faakfahu minkii uu kaa qariyay hoos buu igu dhawaaqay faajabtuhu waan ajiibay oo fasi aanad u toosin faakfaytuhu minkii adig ayaanana dhawaaqaygi iyo jawaabtaydii ayaan kaaan kaa qariyay walam yakun mana ahayn jibriil yadkulu calayki mid kuu soo gelaya walxal qad wadacti hiyaabaki oo aqal dee haweeney maradii dhigatay ay joogto ma soo gelayo adoo maradaadii dhigtay jibriil mid soo gelayana ma ahayn wadanantu waxaanan u maleeyay anugu an qad raqadti inaad seexatay fakarihtu waxaan nacay an uqidaki inan ku toosiyo oo aan idhaho dee halkaasaan tegayaaba haddii markii toosiyo wakhashitu waxaa kaloo ka cabsaday an tastamshixi aqalka kelida aad tahay ee madow inaad cidwooto oo markaa dee aqal keliga aad joogto inaad cidwooto oo halkaas liiq iyo cidhiidh kaagaba yimaado ama cabsi taasna waan ka baqday haddii lagu toosiyo weeyaad toosto faqaala waxaan u yihi jibriil ina rabbaka rabbigaa nebi moxamedow ya'muruka wuxuu ku amrayaa an taatiya ahla lbaqiici reer baqiic inaad u tagto oo fatastakfira lahum aada ilaahay dembi dhaaf weydiiso inaad reer baqiic tag ilah baa ku amraya u duce oo dembi dhaaf ilahay usoo weydiiye qaala wuxuu yihi qaalat may caaisha deeta tiri saasay ahayd oo waxaan u baxaya arrintu saasay ahayd dee san markaa sanqadha isaga dhowrayeyna arrinkaas buu habaa rasuulka ilaah yihi iyadna dee fikirkaa kala ku dhacay qaalat waxay tidhi qultu waxaan idhi caaisha odhanaysa kayfa aqulu seebaan u idhi lahum iyaga xabaalaha maha dee iyaga un waa haddaan xabaalaha ziyaaranayo ama iyagii maxaan odhanaya ya rasuulallahi haddii aan ziyaarto maxaan idhaahaa seebaan u odhanaya markaa iyo maxaan ugu ducaynaya qaala wuxuu uhi quli waxaad tidhaahaa السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون الصالح السلام السلام على أهل الديار oo dacnaa dadkii dhintayna sida lagu salaamaya waa sida salaamta oo kale waxa weeye ama de ahluljahiliya ayaa iyagu calaykada horreysiin jiray bay dhahaan oo sida xadiidkii kuma yimi faina calayka asalaamu taxiyat lmawta waa siday dee caadadooda iyo dhaqankooda hayde maaha inaga sharci ahaan san caadiga unba asalaamu calaykum loo odhanaya ama asalaamu calaa ahli diyaari waa diyaartan jamcu daarin dadka ehelkooda marka xadiidkii horeynu soo maray ee asalaamu calaykum daara qowmi muminaan lahayn ahli baa halkaa xadfan ama uu shaarixu ama nawowisaa uu lahaana halkan baaba u daliil noqonayso waa tan lafti ahli diyaar ay timi min almu'miniina waalmuslimiina iyagoo ah mu'miniin iyo muslimiin kolley waa la isku cadfay macno keliyana halkan way wada leeyihiinu sadee suuratu daariyaat ba in qisadii nebi luudiya faakraja man kana fiha min almu'miniina fama wajadna fiha gayra beyti min almuslimiin qoys keliya ubanayaan waa luudiya hablihiisu may dee haweeneydiisuna kumay jirinba oo dadkii mu'miniintaha ee kusugnaa waanu saarnay qoys keliya oo muslimiina u mooye cid kaloo meesha mutay in la saaro la halaaginba kumaanaan helin waa qoyskii luud una weliba haweeneedu ay kaba hadhay marka halkan muslimiin dee kolleyna waxaa jirta un markay wada socdaan waa tan la kala duwo oo midna acmaasha daahirkaa lagu fasiro midna acmaasha baadinka iyo aqwaasha iyo ictiqaadaadkaasi lakin waxa weeyaan islaamka dhabti ah iyo iimaanka dhabtii way islaazimayaan un oo de waxa weeyaan muslimka dhabti haddaan muslim ma noqonay haddaan iimaanki jirin haddii kale dee nifaaqii baaba meeshii imanaya iimaan aan islaam lahayna dee kaasna iimaan hagaagsan ma noqonayo bal marka waa muslimiin iyo mu'miniin wayarxamu llahu ilaahay waa unaxariisanaya manaa allah unaxariisa wey almustaqdimiina mina walmustakhiriina kolley waa duca ahaane kuwii horeeya inaga inaga mid ahaa iyo kuwii dambeeyeyba kollay siinta iyo taadu labadaba mustaqdimiin iyo mustakhiriin dalab maanta halkan ma faa'iideyneyso waa macnihi waa kuwii horeeyey iyo kuwii dambeeyeyba ee inaga inaga mida muslimiinta allah unaxariisto wainaa in sha allahu bikum lalaaxiquna waa intii aan soo faray saa dheh ba yidhi mar kale xadiidku waa dheer yahay de umuurana waa inooguma wada sugan yihiin laakiin waxyaalaha bal inoogu sugan ducada loo duceynayo dee qubuurtii iyo takraarkeeda waa kan rasuulka ilaahi saddex goor gacmaha sare uqaadayay ee ducaynayay iyo taagnidan iyo umuurahaasi waa umuuraha inooguma wada sugan arrinta meesha taalaana caaisha ayaa waxay rasuulka ilaahay ku tihi kayfa aqulu lahum ya rasuul allahi oo taasi marka ay keenaysayba dee rasuulka ilaahay wuxuu baray siday iyadu u odhanayse dumarkuna inay xabaalaha ziyaaran karaan taas baaba xadiidka iyada inoogu sugan kollay nahyina waa jiray ba lacana allahu zawaaraat lqubuur walow siiqa dee mubaalaqa ay kuma timi marka aimada qaarkood xadiidkii ahaa kuntu nahaytukum can ziyaarati lqubuuri fazuuruuha ayay leeyihin walow wow ay jamaaco ay tahay haddana taqliib weeyo dumarkuna way soo gelayaanoo lacnadaa hore intii aan e marka horeba nahiy laisu diiday ziyaaraadkayd siay inooguma soo socota kuwa qaarkoodna siiqadan bay eegayaan oo waa kuwa badsadee hadday dee marar dhaco dhibaata ma jirto xadiidkan iyo bay soo qaadanayaan kolleyna waa awjuh xagga madhabka shaafici ah way ziyaaran karaan iyo dee ma ziyaaran karaan iyo intuba waa awjuh aimaduna way leeyihin xadiidkani laakin waa kan tan buu laftigan uu keenayaaba oo san oo kale bal waxaana iyadoo xadiidkan ah tan buu laftigan buu keenaya siiqada kale ee ah fazuruha bal marka dambe aynu nimaadno ayaan kollay masalada sideeda iyo aqwaashooda waa baabka ka dambeeya ayaan yar eegi doonaa insha allahu tacaala ayaan yar eegi doonaa insha allahu tacaala lakin laftigan waa kan umu diidin bal waa kan yihi saadheh oo ducadii unbuu baray rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadثna aبوبكر بن أbي شhaybة وزهير بن حرب qال xadثna محamed بن عبd للahi الأسدي أbو أحmed الزbayriy bayn mar dhaweyd soo aragnay waana ninkii أbو أحmed الزbayri uu ninkan محamed بن عبd للahi الأسدي عan سفyاn markaa horena سفyاn uu kaba warinaya عan علqمة بن mrhd عan سlayman بن برaydةa عan أbيهi qاl أنhu qاl kana رasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم rasuulka ilaahay يucalimهm wuxuu barayay idaa kharajuu ila lmaqaabiri markay xabaalaha xaggooda u baxaan ay ziyaaranayaan fa kaana ama dee ay si kalaba u maraan qabri ay tegayaan taas ayaa uu bari jiray wax oo fa kaana wuxuu qaailuhum qaa'ilkoodu yaquulu mid yidhaaha wa fii riwaayati abi bakrin markaa fii riwaayati abi bakrin assalaamu calaa ahli diyaari wa fii riwaayati zuhayrin assalaamu calaykum ujeedadu rasuulka ilahi aa beri jiray labadan sheekee muslim leeya midna laftigiisa assalaamu calaa ahli diyaar bu sa markii hore aan soo aragnay midna assalaamu calaykum ahla diyaari macnuu waa mid keliya un assalaamu calaykum ahla diyaari min almu'miniina wاlmuslimiina wainaa in sha allahu lalaaxiquuna intaba ziyaado asal اllahi ilaahay waxaan weydiisanayaa lana anaga iyo walakum idinkaba alcaafiyata waa caafiyo waa dembi dhaaf wixii inaga dhacay oo dhan inuu inaga tirtiro kolley alcaafiyana e waa maser ku yimi si ismiga faacil oo kaleo dee alcaaqiba iyo alkhatima iyo iyo tan iyobay kolley alfaadahan iskuba dhow dhow yihin alcaaqiba markaa alcaafiya oo macna cafwi iyo inuu inaga dhaafo inaga tirtiro wixii aynu geysanay dunuub ahaa taas baan ilaahay aan kaba dalbaya bal kolley weli waxyaala ku tacalluqsana halkan si aan sheegayo way inoo dambeeya allah subxana wa tacala alam subxaanaka allahuma bixamdik